haddaba qaabka magacaabista xildhibaanada cusub iyo weliba cabashooyinka ka imanaya beelaha iyo weliba tallaabooyinka xiga waxaa wariyaya maxamed bashiir cabdiraxmaan uu wakhti yar ka hor uu ka waraystay guddoomiyaha guddida maamul dhisida galmudug cabdinaasir geelle oo ku sugan magaalada dhuusamre xildhibaanadii baarlamaanka labaad ee galmudug ayagii ayaa la baariyey marka waana soo dhamaynay waana si fiican oo qurux badan ayay kusoo dhamaatay ilaa toddobaatan iyo toddoba xildhibaan ayaa maanta maaragtay la baariyey goog joogka ahaa tirada guud ee xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo ah sideetan iyo sagaal marka siddeetan iyo sagaalka maanta haddaad qeybtaasi hore dhariseen goormee idin qorshaysan inaad soo dhamaystirtaan xildhibaan ahaan way dhamaystiran yihiin oo waxaa waaye markii tirada guud ee sideetan iyo sagaalka waxaa keliya aan ilaa hadda xalkooda la gaarin waa saddex xildhibaan sideetan iyo lixda kale waa maaragtay shaqadoodii hawsha laga rabadan waayo shuruudihii iyo habraacyadii dhan waa kusoo dhamaadeen inta kale waa dad safare iyo ku maqan oo maaragtay dhamaanayo ilaa biri ay dambaysa saa dambe tallaabada xigta maxay tahay mar haddaad xildhibaanadii fadhiisiseen ama aada dhaariseen maanta hadda waxaan hawsha ku wareejinay inay la wareegaan si kumeel gaar ah dabaan baarlamaanka wuxuu isaga qofka ugu da-da weyn ayaa maaragtay wuxuu dhaqdaa guddoomiyaha kumeel gaarka ah isagaas ayaa marka iyo tiimka guda kale dadka kale la shaqeynayo ayaa waxay dejinayaan qaabka iyo xiliyada lagu dhamaystirayo baarlamaanka guddoonkiisa ayaa ayaa ku shaqeyn doona maalmaha soo socdana waxaa la dooran doona haddii aan eegno guddoonka baarlamaanka isagaas ayaa maaragtay hawsha la wareegi doona kadibna waxaa lasii gudageli doonaa doorashadii madaxweynaha waxaa jirta cabashooyin badan oo tan iyo markii aada liiska sii dayseen maalintii shalay soo baxayey oo ay ka mid tahay ama ka imaanayay beelaha qaar cabashooyinkaasi maxaa idinkaga qorshaysan inaad samaysaan dabcan bini-aadanka kama dhammaanayso tabasha iyo macabasha labadaba way jirayaan dadkuna mar hadday wax qaybsanayaan waxaa la qaybsanayana ay yar yihiin waxna noqonayaan waa waa waa dabcan in badna wixii ay rabeen qareegeynayaan qaarna ay helayaan dadka hadda ka cabanaya ama ka sameynaya wuxuu waa nala farxadcuna waa nala fadhiisana guddi xalin karaafaadaya jira wixii suuragal ah iyo markay dageystaan dooda qayadaas unba maaragtay go-aamada iyo howlaheeda geli doona galadi marka laga tago odayaasha beelaha ee cabanaya waxaa jira xubno ama ururada haweenka oo sheegaya in tiradii ay filayeen ama ay qorshahoodu ahaa inay ka helaan baarlamaanka ay aada uga hooseeyaan oo number aada u hooseeya ay ka heleen xildhibaanada aada shalay shaaciseen ama maanta aada dariseen marka arrintaasi maxay ku dhacday waxa waaye arrinta koobtada haweenka iyo maxamadada dumarka ay kuleeyihiin baarlamaanka galmudug anaga si aan sheegnay waa ka hadalnay waa wacyi gelinay waa haddana saasay tahay dabcan markasta waxaa ku soo xiraya maaragtay meeshii aan idaaki karin intii uun baarlamaankii hore galmudug ay ka heseen waan ku soo celinay aan ku dadaalnay waan jeclayn wayna qurux badneed wayna aadtay saxdaa inaan dhaafo oo aan boqolkiiba soddon iyo boqolkiiba kontonba gaarno iyo ka badanba oo ay xaq uleeyihiin oo ay bulshada qaybsi magdhamarkooda ay umuhiimsan laakiin firdaro ma aysan dhicin sidaas un wayna hadda kusoo dhadhaa guddoomiye cabdinaasir waxyaabaha kale ee soo kordhay tan iyo markii aad xildhibaanadan shaaciseen waxaa ka mid a madaxweynaha galmudug oo dabcan xilkaasi weli haya axmed ducaali geelle xaaf oo sheegay inaanu aqoonsanayn xildhibaanadan aada dhisteen maxaa arrintaasi idinkaga qorshaysan ka guddi ahaan iyo guud ahaanba dowladda federaalka dabcan madaxweynihii hore dowlad goboleedka galmudug axmed ducaali geelle xaaf sida uu sheegayba isaga ayaa maaragtay horay waraaq ama authoritygiisii ama awooddiisii dowladnimo ee galmudug si fuliya isagoon ciidamo aysan qasbaynin ku wareejiyey dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ama guddi ka tirsan wasaaradii soo madaxda laakiin ka madax banaan ayaan ayna hawshaas eegay raallina wuu ka ahay markii ugu dambeysa uu soo qoray guddigan iyo markii la dhisayey iyo qaabka uu ku yimid marka dabcan hadda tan arrintan timid waxaan umalaynayaa waa arrin oo dabcan iska hadda un iska timid oo isaga oo shaksiyan awoodiisii hore wax badan oo macnaha ku jira arrinta malahan baarlamaankan ayaa wuxuu u yahay baarlamaan galmudug ayagaana madaxweyne soo dooran doona ayagaana waxay noqon doonaan madaxweynaha dastuuriga oo jeeda caasimada dowlad goboleedka galmudug sadaad taas ayaana maaragtay noqon doonta ninka sharciga ahaya ummadda reer galmudugna ay wada leedahay oyna wada dhisteen wakti intaas leedna ay ka tashqeynayeen laakiin tan iska timida oon ka tiirina waa waa bixiyo waan soo celiyo waxaan umalaynayaa dadku intaas inay hadda ka aragti iyo fikrad saasiyadeeda ay ka qodan tahay anaga waa hagaaga dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir gelle oo ah guddoomiyaha guddida maamul dhisida galmudug oo isagoo magaalada dhuusamareeb ku sugan u warramayay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan